Halkan waa xarunta lagu sameeyo birjikada dabka lagu shito ee maamusha hay'adda RRDO.
waqti fog baana bilownay oo waanana la baray middan dhoobada waa mid iska dhoodhoolyo dadku iska baran karo laakiin qaybtan jiwaakaadle waa qayb adag Waa warshad soo saarta jikada la siiya qaxootiga iyo deegaanka. Haddaba maxaa laga sameeyaa birjikada?
caro gaduudan oo iyadan laga keeno xagardheer saddex labada caro yaa gaari dhoobo madow eh iyo gaari ee bar carada gaduudan aa la isku dari waa la qasi ee, caaway bari beri salaadi waxaa lagu bilaabay meesha moolka ee, farsamadii hadda ad arkaysa soo martay yaa laga bilaabay moolkaas rag baa jooga way hagaajinayeen waa la dhigi caaway bari berri saddexdii dhagaxii naasaha ay ku farsanaysaa loo samayn gabdhahana bay samaynayeen saddex beri afar beri kadib markay oraxda kulushahay afar beri markay joogto way qalali kilinkana la keeni waa la shidi dab baa lagu shidi qoryaa lagu shidi saddex beri bay ku jiri waa la soo saari bannaankaasa la keeni waxay imaan daraan daraankan imaada daraamka waxaa laga keenaa baatigaasa yaa laga sameeyaa baatiga wuxuu ka- waxaa lagu bixiyaa qandaraas dadweynaha keena Xaruntan ayaa la furay sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii waxaana ka shaqeeya rag iyo dumar ka hela biilalka qoysaskooda.
marka meeshan baan ka kabirweysana meeshan waqti badan baan g i baan kasoo bilaabnay haddana rrdhiyo baan kusoo wareegtay maasha allah biilkayna waan ku haysanaa farsamana waan ka baranay qaybta birta adag cabirka haddaad yara weynayso hadduu kaa yaraado qaybtaa isma keenayso marka qaybtan jiwaakaadle aad bay u adag tahay dad yar baa aqaana annaga berigana la baraa jiidsatay dhahna bartay gaala nairobi xagga laga keenana bareen xirfaddii gaalada ayna bareen waan ku shaqaysanaa ilaahay waa mahad iskale nolol maalmeedkanaan ku raadsan waxaan meesha ka qabtaa farsamo gacmeed oo shaqo gacmeed ahaan haynaa shaqo fiican baan meesha ka haysanaa shaqo horena waan soo marnay hay-ad horaa naga guurtay hay-ad hore ilaa iyo soddon sano aan ka shaqaynaynaa naga guurtay tan oo hadda oo labaatan sano aan ka shaqaynaynana way noo joogtaa alxamdulillah ilmahan ku korsannaa wax uu noo sii siyaadiyo unbaa u baahanna waxaan qabanaa bahashan baan samaynaa bahashanaan qayb aan ka samaynaa dadka nin walba qayb buu qabtaa aniga qayb kaleeto oo digsiga qaybta reebtee naasahan ka sameeyaa Ibrahim Iftiin waa madaxa qaybta tamarta ee hay'adda RRDO.
Ee, maanta waxaan qaadahaynaa ee, bahashi dabka lagu shida ama burjiko si ay u aqaanaan soomaalida Ee, ilaa iyo sagaal boqoloo xaba ayaan qaadahaynaa oo aan u wadnaa xarada xagardheera Ee, saad ogtihiinbo xaro walbaba waan geynaa bahashan hadda sanadkan oo kale waxaan samaynhaynaa ilaa iyo ee, hadda bishi lixaad ilaa iyo hadda waxaan samaynhaynaa saddex kun oo burjiko saddexdaa burjiko ee, saddexda xara waxay leeyihiin min sagaal boqol xarada ifo saddexdaa kun saddexda xara waxay leeyihiin min sagaal boqol sagaal boqol oo ifo sagaal boqol dhagaxley sagaal boqolna xagardheer saddexda boqol ee kale soo haray ayaa deegaanka la siiyaa marka hadda tii ifo iyo tii dhagaxley waa la qaaday marka waxaa soo harta tii xagardheer oo hadda aan qaadi hayno Maxamed Baarud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.